yakhyaarta hawada nagala soconaysay halkaad nagala soconaysaan waa shabakada wararka ceega dotcom degmada deegaanka meegagle maanta waxaa ka furmay maxkamadii ama doodii ay dhiibanayeen labada beelood ee kasoo kala jeeda bariga burco iyo deegaanka buuhoodle inkastoo saxaafada loo ogolaaday inay geed deegaanka ama goobta shirku ka socda ay sawira ka qaataan balse laga xiray in ay dhegeystayaal ama goobjoog ka noqdaan haddaba afhayeenka shirka suldaan maxamed xasan ibraahim ayaa gabagabadii markii shirkaasi fayskii hore maanta ama dacwaddu ay soo xorantay ayaa codkan weydiisay inuu faahfaahin naga siiyo qaabka saaka ay u bilaabatay dacwadii labada bilood halkaasi ay ka dhiibanayeen ee cilimada dhawaan loo saaray sidaa u dhacday iyo weliba waxyaabaha looga hadlay intii isagoo ka dhegeystay suldaan bal arrimaha faahfaahin naga siiyo
bismillahi raxmaan raxiim saaka waqti koob iyo tobanka oo labaatan la ah waxaa ka bilaabantay deegaanka ama goobta ergada ay fadhido ee labada beelood lagu dhexlexaadinayo dhegeysigii dacwada labada dhinac ee labada beelood ee reer buuxoodle iyo reer qorolugud qolo waliba waxa ay soo gudbisay waxaa masaanataa ugudbin waxaa la wareegay shirka guddoonkiisa iyo maamulkiisa garsoorayaasha loo qaybiyey shirka inay inay u garsooraan labada beelood oo ka koobnaa toddoba iyo toban xubnood markii ay la wareegeen kadib waxa ay fureen dacwadii iyada ahayd dacwadaas iyadaa labada qolo qolo waliba waxa ay soo gudbiyeen ama soo jeediyeen wixii ay ku dacweeyeen ama aragtidii de mar qolo waliba ay waxay ku dacweeyeen waxa ay soconaysay ilaa iyo kowdii duhurnimo kowdii duhurnimo ayaa lasoo xidhay dacwadaas iyadaa ama doodaas iyadaa ama dacwadaa qaadisteeda galabta afartii galabnimo ayaa mar la hale la isugu soo noqday si kooban ayay u fureen dacwad qaadayaasha labada beelood u dhexeeya shirka waxa ay u sheegeen oo keliya dadweynihii ama dadkii labada beelood iyo ergadii dhexaadka ahaydba in mar labaad ay bilaaban doonto haddii ilaahay idhaahdo berito haddii alaydmo sideeda subaxnimo wixii dacwadaas ka baaqi ahna waktigaa ay dhegeysan doonaan kadibna ay u gudbi doonaan wixii ka dambeeya marka maanta fayskii labaad ee arrintan nabadeynta oo ahaa bilowga dacwada ay ku dacweeyaan labada reer wixii u dhexeeyey sidaas ayay ku bilaabatay galabtan ay ku xirantay waxaad ii sheegtay in toddobiyo toban xubnood loo xil saaray sideed culamad ayaa lagu sideed wadaad ayaa imean aan uga jeedaa in ay arrintan ay wadeen gud culamadu loo xil saaray maxay yihiin talada kale goobta tiima guddiga dhexeynta lagu darayba
toddobiyo tobanka xubnood waxay ka kooban maxay yihiin shaqala qabanayaan sagaal qof oo culimada ka kooban culimada ah ee sideed xubnood oo xeerbeegti ah ama odayaal dhaqameed ah odayaal dhaqameedkaasna waxaa loogu laday culimada shareecada wixii dhaqan ah ama curfi ah ama sooyaal ah ee u dhexeeyey beelahan ama beelahaba ee ay aqoon uga roon yihiin ama ku dhaamaan xagga culimada inay ku kabaan wixii tala ah ee ku saabsan dhaqanka wixii tala ah ee ku saabsan Deegaanka.
deegaanka wixii tale ee ku saabsan waayo aragnimo wixii beelaha u dhexan jiray ah inay ku kabaan culimada sidoo kale inay noqdaan gacmaha isu soo dhaweynta labada darafna inay noqdaan oo ay noqdaan dee dad iyaguna maxaa idhahdaye dee qeybtooda ka qaata hawshaas iyada marka suldaan suldaan maxamed xasan ibraahim afhayeenka baa tahay shirkan ya iskale baad umalaysaa judgmentka aa soo saari doona ma idinkaa iskale ma culimada iskale ma guddigiinan kalaa iskale bal dhegeystayaasha kaa dhegeysanaya shabakada wararka ee dowscom bal arrimaha suldaan u sharax
judgmentku de iskuma jiro annaku haddii aan nahay salaadiinta iyo ergada dhexdhexaadka ah wixii talo iyo la talina baanu ku leenahay cid baa loo dhiibay cid baa loo igmaday cid baa lagu aaminay ciddaas ayaa judgmentka soo saaraysa deegaanka sidiisa. waa culimada iyo odayaasha loo dhiibay culimada ayaa iskale odayaashuna ku kabaya arrintan in badan ayaad ufadhiideen suldaan faysaskii hore way soo dhamaadeen waxaad idinka gasheen qaabkii labaad ama wadahadalkii meesha ugu adkayd rakeenkeeda ayaad ka qabtaa in intii uu sii socon karo maxkamadani ama culimadu ay shaaciyeen maadaama uu saxaafadu ay dhegeysan adigu aad dhegeysanaysa maxaad kaga soo ibtixaanta goobta kusugnay
wallahi sidii aad galabtaba halkaa ka maqlayseen culimadu way soo koobeen waxa ay kusoo koobeen waxa ay ka garnaqayaan ee ay garteeda qaadayaan inay tahay kalshaale iyo wixii ka dhacay kalshaale iyo wixii ka dhacayna waxaan umalaynayaa inaanay wakti dheer sii qaadanaynin ama sii jitamaynin haddii laha yidhaahdo insha allahu ilahina waxaan ka baryayaa inaanay nagu sii raagin beesha deegaanka buhor waxay ku dacweyeen ilaa burco deegaan hoos yimaada ilaa qoro loogid ilaa coodan le oy leeyihiin anakaa iskale taa mayaan maxkamadu qaadahayn maxaa isugu qaad weyday maya maya taas ma qaadayso taa ma qaadayaan waxaana uqaadaynin waxaas waa artankii maxaana haddii laba qof isqabtaan ama laba laba laba laba awr isqabtaan marka horeba isu cartabaan oo dhibkaasi isusoo burburiyaan waxay u eeg tahay isusoo burburintii inaan ahayn wax waaqac ah oo iminka la joogo aan ahayn qolo walba waa maqlaysa doodeeda qoloba meel bay isku taartay shayga muhiimka ah annagu aan usoo gurmanay culamada ugu yeedhnay maxkamada u qabanay ma aha waxaa ilaa burco iyo ilaa haw taxan ma aha waxa ilaa maxaan idhahdaa laamiga iyo ilaa xuduudka taxan keliya waa wixii kalshaale ka dhacay dhibaatadii kalshaale waxay ka bilaabantay iyo waxa ka dhacay keliya wey taas mana ku ekaanayso warbaahinta qaarkood waxay daabacayeen suldan in shirku burburay odayaasha dhinaca buuqooda weliba ay lacag qaateen oo meesha iibinayaan arrimahaasa baa soo baxaya adna shirki baad fadhideen idinka laftiina warbaahinta aad ba idin daawacaysaa siiba wabsidadu maxaad idinta inta laga jaabtaa
taa waxaan umalaynayaa beentu waxa le lug keliya leedaho lugta keliyana markii la qabto ayaa la gaadhaa adiguba markhaati baad kabtay shir burburay inaana jirin shir xumaaday inaana jirin wax baabaayay inaana jirin wax waliba maalinba maalinta ka dambeysa inay kasii wanaagsan yihiin kalgacalka iyo walaaltinima dadka wada hadlaya waad arkaysaa sida loo wada fadhiya waad arkaysaa shirki inuu socdo oo uu maxaan idhahdaay qadaagii ama xukunkii soconaya waad aragtaa ninkii yidhi wuu burburay ama waa lagu kala tegay beentiisi dee maantay muuqata meesha aad tilmaantay inaad leedahay aad tidhi maxaan idhahda lacag baa la qaatay iyo dhul baa la iibsaday iyo sheekooyinka noocaase maxaan idhahdaa dhulka maraya dadka xumaantaliskii ay lalminayaan ilahay ha kaga baqay ilahay ha kaga baqay meesha cid lacag qaadatayna ma jirto raggu injir baa wada gasho injirtaasaabay ka madhan lahay hadday lacag arkaane nin kale lacag baa la qaatay hadduu isagu dee cid lacag siiyey oo cid lacag gaara u tuuray de waa isagiiyo alihiis laakin meeshan cid lacag ku qaadatay reer buu hadlaana lacag may qaadan reer qorlogdana lacag may qaadan ergada dhexaana lacag may qaadan ninka waxaan is leeyahay hadalkaasi wuxuu kasoo yeedhay cidda aan samaha iyo nabadda iyo wanaagga iyo waxa dadka udhexeeya midna u danaynayn ayaa waxaasoo kale ay kasoo yeedheen allahooda ha kaga baqeen dadka nabadiisa ha ka taliyeen ninka iska jooga maxaan idhahday meel kale ee isla adiga colaadda wax ku yeeli mayso ogsoonow colaadda waxay dhibaysaa waa hooyada waa aabaha waa habaryarta waa awowga waa abtiga waa ciddada waa walaalka waa gurigiini waa xoolihiini waa degaankiini kuwaas marka ay dhibaatoodaan haddaad is leedahay adiga dhibta kuma soo gaadhayso waxaan umalaynayaa naftaadana umaa talin midka xigtana umaa talin qofka waxaa talinaya saas baan anigu leeyahay ilaahay ha ka baqeen dadka wixii nabad isugu keenayaa la qoraa wixii nabadooda isku soo dhow wanaagooda isu keenaya isusoo nooleynaya baa lagu hadlaa waxaasaa la baahiyaa qofka wax xun baahinayow ee xumaanta ku hadlayow haddii aad ka hadhi weydo waxun allaha kaa muujiya adiga hadii websiteka websitekan hadda waraysiga iga qaadaya cegaag dot com waxaan aada iyo aada ugu mahadnaqayaa dhex joogga ay ilaa maalintii shirkan uu furmay ay dhex joogeen arkayeen goobjoogga ka ahaayeen sida ay wax u socdaan idinkana waxaan idinkula talinayaa wixii wanaagsanaa ee arkayseen inaad naqlisaan oo ummadda u gudbisaan dadka u sheegtaan taa haddii aada sheegtaan oo wanaagga gudbisaan insha allahu idinkana khayr baa ilahay idinsiin waana sii jiraysaan haddaan laakiin istaahdaan xumaan ku dara oo waxaan jirin oo la odhan ku dara ogsoonaada inkaarta dadka idinku dhacaysa markaa si aad taa uga badbaadaan waxa wanaagsan ee bulshada isu keenaya ee dadka danaynaya waa inaa maxaan idhahdaa ka shaqaysaan hal yar baan idinku daraya maalintii cegaag la aasaasayay dadkii anigu waxaan ahaa dadkii gacanta ka geystay cegaag tuulada cegaag maalintii la aasaasayay maaha dadkamka cegaag meesha aan la magac baxeen tuuladeeda maalintii hayaag u aasaasayay dadkii gacanta ka geystay baan ahaa wixii ugu horreeyaan geeraadii wuxuu ahaa telefoonka qofkii ugu horreeyay telefoon geeyay baan ahaa ay ka codsadeen sidaa awgeed magacaa la baxdeen meesha aa kula baxdeen dadkii wax ka aasaasay baan kamid ah sidaa awgeed waan taladaa inaan idinla taliyo hadalkaa idin dhahdo aada bay waajib igu tahay waxaan idin leeyahay ilaahay ka baqa waxa wanaagsanna shiriya dadka gaadhsiiya sidaas baa inoo ballan asalaamu calaykum